الله الحمد لله الثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waxaynu halkan ka bilaabanaynaa insha allahu tacaalaa kitaabka la yiraahdo alyaquut nafiis fii madhabi ibni idriis fii madhabi ibni idriis kitaabka magacaas leh alyaquut nafiis oo madhabka imaamu shaafica ibnu idriis waa imaamu shaafici maxamed ibnu idriis ashaafici kitaabkani marka wuxuu daba socdaa kutubtii hore oo aynu soo qaadannay oo silsilad fiqhi shaafici aynu soo qaadannay ayuu daba socdaa kitaabkani waa kitaabkii tobnaad sagaal kitaaboo hore ayaan soo qaadanay oo waxaa ka mid ahaa safiinatu najaa iyo safiinatu salaah mukhtasaru saqiir iyo arisaalatu aljaamica alriyaad albadiica addurar albahiya almuqadamatu alxadramiya altadhiib fii adilati matni algaayati waاltaqriib oo abushujaaci iyo tadhiibkii saarnaa ah waxaan kaloo soo qaadanay sullamu towfiiq ilaa maxabat illaahi cala taxqiiq sagaalkaasaynu awal soo qaadanay kitaabkan alyaquut nafiis waa kitaabkii tobnaad kitaabkani wuxuu kutubtii hore qaarkood kaga duwan yahay abwaab kutubtii hore aysan ka hadlin buu isagu ku darayaa oo ka hadlayaa afarta arrimood oo fiqiga ama loogu baahan yahay axkaamta afartaba waa ka hadlayaa cibaadaadkii waa ka hadlayaa oo salaadii iyo soonkii iyo sakadii iyo xajkii wuxuu kaloo ka hadlayaa kitaabkani mucaamalaadkii beecii iyo arrimihii la xiriiray anwaacdiis waxaa kaloo kitaabkani ka hadlayaa nikaaxi ama axkaam alusra usrada iyo qoyska iyo axkaamta la xidhiidha wuxuu ka hadlayaa janaayaadkii dhaawacyadii iyo nabaradii iyo dilalkii iyo waxyaalihii dadka qaarkood isgaarsiinayeen faraa-ilkiina waa ku dhex jiraayoo dhaxalkii ah intiiba wuu ka hadlayaa kitaabkan alyaquut nafiis waxaa qoray shiikhi weynaa oo la dhihi jiray axmed bin cumar ashaadiri ayaa qoray oo yaaquutu nafiiska alifay shiikhaas wuxuu ah caalim weyn waxaa la dhalay kun saddex boqol toban iyo labadii hijirada weliba labada waalid oo dhalay labaduba waxay ahaayeen dad ahlu cilmi ah ayay ahaayeen aabbihii iyo hooyadiis ayb kitaab baa wuxuu qoray shiikhan in la dhalay kun laba boqol sagaashan iyo labadii arrintaasna waa arrin sahwi ah oo aan sax ahayn shiikhani marka nin aqoon badan buu ahaa markii dambena wuxuu dhintay kun saddex boqol iyo lixdankii maalin jumca ayuu dhintay waxaa u ishaaray shiikh kaloo weyn oo caalimah aynu arki doonno inuu kitaabkan alifo oo uu qoro kitaabkani marka waa kitaab si kooban loo qoray oo qawaacid iyo axkaam iyo masaa-il laga buuxiyey ilaa culimada yamanta iyo xataa dadka qudaada noqonaya iyo ay aada iyo aada u daneeyaan oo qofkii haya kitaabkan oo u suubado inuu wax badan oo axkaama uu geli karo sidaa marka ay tahay waxaynu gudagelaynaa bilowga kitaabka iyo gogoshiisa falowlaa nafara min kuli firqati minhum daa'ifatu liyatafaqahuu fi اddiin nusakda waxaa laga yaabaa qaar inay ka tagaan ma idiin qoraya ayb aayadda hadda waxaa ka horeeyey wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaafa falowlaa nafara min kuli firqati minhum markii aada iyo aada jihaadka loogu booriyey saxaabada oo ayaaba waxay keentay badankooda inay wada baxaan markaasna waxaa loo baahan yahay dad markasta nebigi la jooga calayhi salaatu wasalaam oo cilmigii kasii barta oo sii fahma oo hadhowti dadka iyaguna bara markaasaa waxaa la yidhi falowlaa nafara hallaa nafara muxuusan u bixin min kulli firqatin koox kasta oo minhum iyaga ka mid a daa'ifatun daa'if liyatafaqahuu kuwii haray oo nebiga la joogay si ay u fahmaan inay fahmaan darteed fi diini diinta oo nebigii inta la joogaan aan la cidlayno ay cilmigii iyo axkaamtii iyo fiqigii iyo masaa-ishii ay sii bartaan damaa'irta aayadda meelo kala duwan oo loo celiyana waa jidhaa bismi illaahi ilaahay magaciisa ayaan ku bilaabaynaa allihii arraxmaan mucamimu raxmaanka ahaa naxariistiisa ku camimayay khalaa'iqda dhammaan allihii arraxiimi mukhasisu raxiimka ahaa naxariistiisa ku gaaryeelaya kuwa mu'miniinta maalinka qiyaamada bismi illaahi araxmaani araxiim ayaa lagu bilaabo bismi illaah allihii arraxmaan allihii arraxiim nicamta waaweyn allihii bixinayay iyo nicamta yaryar nicmo kastoo ilaahay uu bixiyo waaba nicmo weyn laakiin markii iyada la isbarbar dhigo nicmooyinka laftooda bay sii kala waaweyn yihiin laakiin nicmo kastoo ilaahay bixiyaaye waa nicmo weyn weeyaan marka bisinkaasaa loogu bilowdo bisinkii markuu ku bilowdana wuxuu ku xijiyey xamdigii alxamdu lilaah alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u ahaaday calaa maa sharaca wuxuu jideeyey liajligeed oo min addiini diin ah bisinka marka ku bilaabashadiisa arrin kastoo muhiima in lagu bilowdo waa sunni haddii wax la cunayo in bisinka lala yimaado waa muhiim waa sunni cabbitaanka sidoo kale dii wax la cabayo marmar waxaa dhacda buu leeyahay in la arko meelaha la iskugu yimaada iyo xafladaha iyo weliimooyinka iyo in dadka ay cunada iska bilaabaan oo iska cunaan iyagoo aan bisinka la imaan arrintaasna arrin habboon maaha waa in qofka qofka ku dhow uu ku baraarujiyo marka sheikhu markuu bilaabayay waxay ka dhigan tahay ilaahay magaciisa ayaan kitaabkan ku bilaabayaa allihii arraxmaan allihii arraxiim bisinku waa barako badan yahay marka ka hadalkiisuna kutubtii horena waynu kaga soo hadalnay hadalka laga hadlaana aada iyo aada ayuu u ballaaran yahay una mugwen yahay bilowga marka midna waa xaqiiqi midna waa idaafi baa la yidhaahdaa waa maxay bisinka in wax lagu bilowdo waa lagama maarmaan xamdiga in wax lagu bilowdana waa lagama maarmaan see isku mar loogu bilaaban karaa labadiiban in lala yimaadaa la rabaa waxa weeyaan bilowga mid waa xaqiiqi waa midka aan waxba ka hormarin sida hadda bisinka oo ugu horeeya kitaabka waa ibtida oo xaqiiqi ah ilaa kullu amrin dii baalin laa yubda-u fiihi bibismi illaahi araxmaani araxiim arrin kastoo muhiima aan bisinka lagu bilaaban fa huwa aqdac waa mid daba go-an waxa weeye waa mid go-an waa mid abtar ah waa mid ajdam ah waa wax un waxaa looga jeedaa naaqis ahoo qaliilulbaraka ah ayb marka bisinkii hadda waa ibtidihii xaqiiqigaha xamdiguna waa kaas waxa ku xiga ibtidaha koowaad shayga ku xiga wain sabaqahu shay shaybaha ka hormaro marka waxaa la yidhaha ibtidaa idaafi waa alxamdu lilaahida weeyaan bismi illaah allihii arraxmaan almuncim bijalaa-il nicam nicmooyinka waaweyn allaha bixinaya aleh alraxiim almuncim bidaqaa'iq اnicam nicmooyinka iyo kuwooda yaryar ama daqaa'iqaana allihii bixinaya marka allah iyo alraxmaan waa magacyo ilaahay baa iska leh bismi illaahi اraxmaani اraxiim marka hadalka wixii ficila iyo wixii qowla iyo waxa kasta in lagu bilowdo waa muhiim sharcigu shaygu u sameeyey in wax kale lagu bilowdo wixii uu u jideeyey baa lagu bilaabanaya iyo bisin lagu bilaaban mayo wixii dikri ah oo maxdi ah oo barax la-na bisin waxba loo qaban mayee waa la bilaabi waxyaalaha mustaqdaraadkaa oo aan ficficnayn iyo qashin xaaqa iyo waxaas marka lagu jiraan waxba bisin lagu bilaabi maayo bisinkii wakaas bismi illaahi araxmaani araxiim bisinku ma aayad baa faatixada iyo suurad kasa mise maaha imaamu shaafici wuxuu qabaa iyo aimo kale iyo culimo badan bisinku waa aayad faatixada ka mid ah salaada in lagu dhex akhriyo waa lagama maarmaan salaadu hadday jahriye tahay kor baa loo akhrinayaa salaadu haddii ay tahay siriyana hoos baa loo akhrinayaa wakaa warka bisinka oo kooban madhabka imaamu shaafici aqwaal intaa ka badan qofkii raba maraajicdeeda iyo meelaha lagu talagalay ama kutubta qodha buu sii dhexgelayaa bismi illaahi araxmaani araxiim marka bisinkii maadaama uu sidaa yahay saas ugu bilowdo waxaa loogu bilaabanayaa kitaabka qur-aanka waa lagu dayanayaa ilaa qur-aanka markii lasoo kala bixiyo boga koowaadba bisin buu ka bilaabanayaa iqtidaaan bilkitaabi alcasiiz baa la yihahdaa iyo wa camalan bilxadiid xadiidkan hadda akhriyeynay camalfal lagu camalfalayo alxamdu mahad lilaahi ilaahay buu u ahaaday mahad allah iska leh calaa maa sharac baa ilaahay mahad ku leeyahay xamdi muqayada ilaahay waxa uu jireeyey oo min addiini diin ah min addiini ah waxa ilaahay jireeyey oo min addiini maa sharacahu llahu ilaahay wuxuu jireeyayoo calaa lisaani nebiyihi min alaxkaam nebigiis carabkiis inoo soo marsiiyey oo axkaam ah ayb oo wahadaa hanuuniyey bimacnaa dalla calaa maa sharaca oo wahadaa ay dalla wuxuu jideeyada wahadaa hanuuniyey ila siraadi intii ka ah siraadkii almustaqiimi almust almustabiini caddaanta badnaa bimacnaa waadixa ahaa ee bayinka ahaa wasalaatu naxariis wasalaamu nabadgelyo cala arasuuli rasuulkii dushiisii ha ahaadaan alamiini ee aaminka ahaa ama alamiini oo faciila bimacnaa muxuul la aaminay waaye waa amiin waa nabigeenu waa maxamed ulamiin calayhi salaatu wasalaam dushiisa ha ahaadaan naxariistaas iyo nabadgelyadaas cala rasuul rasuul waxaa la yidhahdaa insaan waa qof xor ah oo rag ah oo wax ceeba aan lahayn cala rasuul alamiin sayidina sayidkeenni ah muxamadin la mahadbadnaysiiyey muxamadin nebi maxamed ah nabigeena haddee calayhi salaatu wasalaam waa moxamed bn cabdillaahi bin cabdilmualib bin haashim bin cabdimanaaf bin qusay bin kilaab bin mura bin kacab bin lu-ay bin khaalib bin fihr bin malik bin nadr bin kinaana bin khusayma bin mudrika bin ilyaas bin mudar bin nizaar bin mucadib bin cadnaan waa abtiriska muhiimka intaas in la barto ardada awlaadda qof kasta halkaas ka xafidaysa wa aalihi aalkiisana naxariisii nabadgelya ha ahaato addaahiriin ee daahiriinta ah aalkii nebiga calayhi salaatu wassalaam waa aalku ma- dee maqaamba meesha markii la marayo meel kasta markii la joogo si gaara baa loo qeexaa maanta marka maqaamu ducaa halkaanoo kale la marayo waxaa weeyaan muuminuu bani haashim walmuطalib maqaamu ducaa markii la joogo maqaamu zakaad markii la joogo fayga marka la marayo waxa weeyaan midba sibaa looga hadlayaa wa aalihi aalkiisana naxariisii nabadgelyaha addaahiriin iyo wa saxbihi saxaabadiis nabiga saxaabadiis oo macnaha saxaabi looga jeedo oo waa qofkii nebi moxamed la kulmay man ijtamaca qofkii nebiga la kulmay mu'minan binebiyina moxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam qofkii nebigeenni isagoo mu'mina la kulmay iimaan saa ku yeeshay iimaankii ku dhintay qofkaa weeye muddo yarba hala jooga hadduu doono nebiga hadduu doono indhaha yuusan wax ka arkayn oo mid acmaaya ha noqdo saxaabadii nebigana naxariis iyo nabadgelyaha ajmaciina dhammaan ajmaciinad waxa weeye xabad laga soo reebayo saxaabadoo dhan oo waxa weeyaan dee culimmadu waxay ogyihiin kuwa saxaabada qaarkood wax ka sheega oo saxaabadoo dhan aysan sharaf u lahayn oo shiicooyin iyo kuwa raafidaa iyo kuwo kale iyo waxaas oo saxaabadii oo dhan ba ama wax ka sheegaya ama dhowr xaba ka soo reebaya sidaasna maaho saxaabadu waa saxaabatu rasuul oo kulligood waxa weeyaan waa saxaabadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam rumeeyeen iimaankii ku dhinteen sidaas weeyaan waana dadkii la ammaanay oo khayrulquruuni qarni qarnigii ugu sharafta badnaa kaga jiray wax allaale wixii dhexdooda ma dhex dhacayna waaba waxba la dhexgeli maayo wax allaale wixii ijtihaad la yimaadeen kii asiibay kulliguu waa ma'juurin iyo kii kalaba marka ajmaciina waa dhammaan weeyaan kitaabka u yar fiqiga markii la bilaabo safiinaha ajmaciinada kuu qorayaan si aan saxaabada xaggeeda lagaaga marin a ajmaciina wey kulligood amaa bacdu intaa ka bacdi faqad ashaara wuxuu ii ishaaray buu yidhi sheikha kitaabka qoray calaya dushayda wuxuu ii ishaaray man axad laa manduuxata iilasha aysan ahaanin lii aniga fii mukhaalafati khilaafidiisa iyo diididiisa aysan iilasho iigu sugnayn aanan ka diidi karin amar maaha culimmadu mar hadday shayga u ishaaraan ama maaragtay farfiiqaan sameeba iyadoo aan la dhihin halkaas baa shaygii laga fulinaya faqad ashaara calaya aniga wuxuu ii ishaaray buu yidhi manaxad laa manduuxat iilasha aysan ahaanin lii aniga fii mukhaalafatihi khilaafidiis waaye walaa masxala makaano iilasho ama iilashan aysan ahanin ama weecasho waaye ilaa ilaa mu- muwaafaqati waafaqidiisa mooyaane wuxuu ii ishaaray an aktuba inaan qoro risaalatan risaalo risaaladaasoo fii madhabilimaami imaamkii madhabkiisii ima ahaatay imaamkii ashaaficiyi shaafici loo nisbeeyey ab waa awowgii loo nisbeeyey waxa weeye sheikha uu leeyahay wuxuu ii ishaaray cid aana amarkeeda diidi karin waa shiikhiisi alcalaama cabdullaahi bin cumar ashaadiri sheikh la dhihi jiray ilaa kitaabka matnigaa kore sheikha qoray asheekh axmed baa tacliiqa hoose oo lambarada hoosena leh intaan kaloo sharaxan weynana wiilkiisibaa leh oo maxamed bin axmed ah ayaa iska leh marka laa manduuxata sida hoose uu kaagu fasirayna waa ku fasiri kadhaayo laasica waxa weeye wax wusciya iyo waasac ahaansho aysan ii ahaanin inaa khilaafo walaa masxala iyaduna sidoo kale miinka haddii la kordhigo weecashaya iilasha aysan ahaanin ama makaano iilasha ilaa ilaa muwaafaqati mooyaane waafaqidiis sheekh aanan inaan waafaqa maha wax kaloo ii suurtogeli kadhaa aysan jirin oo sheekhiisi ah baa wuxuu yidhi wuxuu ii ishaaray an aktuba inaan qoro risaalatan risaala risaaladu waa fariin fariin marka kitaabkiisa oo risaalo kale u ka soo qaadaya waana kitaab muhiima oo laakiin markii loo fiirsho kutubta kaleo waaweyn waa kitaab aan weyneyn matnigiisu yaryahay risaalo inaan qoro risaaladaasoo fii madhabi imaam shaaficiyi ahat madhab imaam shaafici imaam shaafici waxaa la dhihi jiray moxamed bin idriis bin cabaas bin cuhmaan bin shaafic ashaaficiyadu waa shaaficaas baa loo nisbeynaya waaye waa awowgiisii saddexaad baa shaafica maxaa loogu nisbaynaya waa mar magacu waa fudud yahay si fudud baa loogu dhawaaqa magac culus maaha shaaficun baa iska dheh waa mar labaad tafaa-ul fiican baa ku jiro shafeecadiya waa mar saddexaad waa waa saxaabi shaaficu waa saxaabi saa'ibka kusii xigana waa saxaabi kale marka dee awoowayaashiisa kan u sharafta badan oo ku abtirsado baa loo nisbaynaya oo saxaabiga ahaa waaye marka nebiga waxay iskaga soo dhacayaan cabdimanaaf imaamu shaaficiga waxaasoo cilmiga ka tegey magaaladan ghaza ayuu ku dhashay boqol iyo kontonkii magaalada masar buu ku dhintay laba boqol iyo afartii boqol iyo kontonkii hadduu dhashay laba boqol iyo afarna dhintay cimrigiisuba waa konton iyo afar sano bis ilaahay baa cimrigiisa u barakeeyey waxaa cilmi iyo aqoon iyo kutub iyo masaa'il iyo madhab oo ka tegey waa muddadaa yar inaan qoro risaaladaasoo jaamicatan jamcinaysa litacaariifi wixii tacaariif ah tacaariif waa maxay wixii la macrifaynayo la tacriifinayo oo la qeexayo risaalo jamcinaysa risaaladaasoo xaawiyatan koobaysa lil arkaani arkaanta iyo washuruudi shuruud wixii arkaan iyo shuruudana koobaysa waa kitaab faa'iido badan risaaladaasoo musawiratan sawiraysa lil anwaaci noocyaasha suuraynaysa sawirku maanta haddee sawir kalaa soo baxay oo midkaan hadda loogama jeedo wax la sawirayo oo bigsharada ah waxaa weeye musawiratan lil anwaaci noocyadii bay taswiir ka bixinaysaa maalan waxaa la dhahayaa salamku waa intaas beecu waa intaas wixii baa laku lagu maaragtay lagu suuraynayaa waaya maxaan saa u samaynayaa anagtuba inaan qoro ku xiro inaan qoro risaaladaas maxaan u qorayaa khidmatan u khidmayn liajligeed lisigaari lmutacalimiina kuwa waxbaranaya mutacalimiinta kuwooda yaryar qofka hadduu doono da-diisu ha weynaato mar hadduu cilmigii markaa ku dhex jiro oo bilowyada marayo waa sikaaru lmutacalimiin haa da-duu doono ha jooga sikaarka hadda loogama jeedo kii un da-diisu yar dhahay keliya waaye kuwa sikaaru lmutacalimiinta ah inaa u khidmeeyo dadkaas jiilasha cilmiga bilowgiisa caaradyadiisa maraya iyo wa takfiifan fududayn liajligeed liatcaabi lmucalimiina kuwa mucalimiinta ee dadka waxbara culaysyada inaan ka fududeeyo oo waa maxay meeshuu kutubta xawaashidaa iyo sharaxyada iyo mudawalaadka dadku wuxuu barayo ka soo ururin lahaa oo ka raadin lahaa baanba kitaabkan baan ugu soo koobay imka mucalimkii si dhib yar buu kitaabkan inta ula soo baxo buu dadkii wax u barayaaba waaye kuwii mutacalimiinta ahaana oo iyagana halkan kitaabkii baa loogu soo urushay mutacalim inagu dee waxaan iska dhahnaa soomaalidu qofka ay aada u ammaanayaan bay waxay dhahayaan qofkaasi waa mutacalim haa laakiin mutacalimku sida lagu yaqaano waa qofka dee cilmiga barashadiisa waxa weeye caradyadeeda maraya kuwan kaloo dadka wax baranaya barayana mucalimiin baa la yihahda marka qof inaan khilaafo aysan ii suurtagal ahayn baa risaalo noocaasa inaan qoro ii ishaaray fasaaractu anna waa u degdegay waa u degdegay usoo bood ilaa talbiyatii ajiibiddiisa calaa qusuuri maca qusuuri calaa bimacnaa maca calaa qusuuri maca qusuuri gaabnidayda lala qabo albayin iska cad anaan meeshaa gaari karin oo cilmigaa iyo aqoontaa aan lahayn misna waa ajiibay oo waa aqbala calaa qusuuri maca qusuuri qusuurkayga lala qabo waaye iyo gaabnidayda aan ka gaabnahay meeshaas qusuurkayga albayin iska cadda baa waxaan u degdegay ilaa talbiyati ajiibidis inaan ka yeelo wa jamactu waxaana jamciyey maa baan ururiyey amkananii oo uu suurtagol noqday jamcuhu ururintiisu jamactu waxaan jamciyey maa baan jamciyey amkananii jamcuhu jamcigiisii ururintiisu ii suurto gashay fii haadihi lwurayqaati warqada yarowgan dhexdeedaana ku jamciyey waayo warqadahan yar dhowrka warqadahan waa taskiirta warqadahan fii haadihi tan alwurayqaat allatii taasoo samaytuhaa aan ku magacaabay alyaaquuta nafiisa fii madhabi bni idriis de waa calam calam lama macneeyo alyaaquuta nafiis waxba u macnaysan mayse maraka marka de wuxuu magac noqday ism calama noqday waa hebel oo kale qof kasta magacaada ii macnee mayaa dhahaysaa haddan waa maya waa alyaaquuta nafiis baa la yihahdaa kitaabkii risaalada aan u baxshay fii madhabi bni idriis markii hore laakiin maga macnuhu wuxuu iska ahaan lahaa markii hore alyaaquut jawhar an nafiisa qaali ah wanaagsan oo fii madhabi ibni idriis madhab ibni idriis ahaate imaam shaafici madhabkiis baa ku magacaaba waaya kitaabaha marka in magaca loo baxsho mu-alifku isi sheego bisinka lala yimaado xamdiga lala yimaado salliga nebiga lala yimaado calayhi salaatu wasalaam ya baraacat listihlaal kitaabku wuxuu ka hadli doono lala yimaado ilaa waxa weeye hadda gogashiisaan ka soo fahnay kitaabku in fiqi lala laga hadlayo iyo aayaddii litafaqahu fi ddiiniy waka baraacatlmadlab oo iyadana kitaabka ammaantiisa iyo wuxuu yahay la istusiiyo waxaasoo dhan waxyaalaha in lala yimaado ay tahay oo muhiimkaabay ka mid ayb wاlma'muulu sida laga rajaynayo min almuطaliciina kuwa daalacanaya kitaabkan dadka baranaya waxa laga rajaynaya waxaa weeye alridaa raalli ahaansho iyo wاlإgdaau ilaabid indhalaabid ama il ilaabid camaa shay xaggi indhaha ka laabaan ama isha ka laabaan laysa aan ahayn mutacayina alkhada'i gefkiisu miduu caynoobay wixii gef cad aan ku caddayn inay indhaha ka laabaan war iska daaya sheikhu saas meesha uga jeeda waa fiican tahay aan lagu qabsan dadka kitaabka baranaya inaysan bushin oo wax wixii horta iska cad haddiiba la helo oo qalad ah dantaa ku jiro iyada waa la six sheikha qoray danta ugu jidhaado kan akhrisanaya ugu jidhaado kan akhrinaya ugu jidhaado taawa wixii laakiin aan la hubinin inaan haddiiba khalad lagu xukumin oo lala soo boodin oo la ceebaynin baa la doonayaa oo hadalka maxmal kale iyo meel lagu xambaara hadduu leeyahay sida saxdaa lagu xambaari karo ujeedka la yidhaha saasaa sheikh uga jeeda wa min almowlaa allana waxaa laga rajaynaya alma'muulu min almowla alla mowlaana waxaa laga rajaynaya subxaana alihaabatu hawaabsiin iyo walqabuulu qabuul ilaahayna ihaaba ya iyo qabuul ayaa ilaahayna rajaynaynaa buu yidhi ka baryaynaa marka masalow halkaan xoose kaga hadlaya wuxuu leeyahay qof baa maalan wuxuu rabaa qof inuu warqad u qoro waxaadna og tahay qofka hadhow markuu warqadda u tagtoo akhristo inuu tuuro inuu tuuri doono qofka noocaasoo ogtahay warqadda inuu tuurayo warqaddaa u diraysid bisin ma ku bilaabanaysaa bismi illahi raxmaan raxiim iyo maku qoraysaa waa ogtahay inuu tuuri doone mise waxba bisin qori mayside warqadda markaa qoraysid baa waxaa dhahaysaa afkaan ka akrinaya bismi illahi raxmaan raxiim ta akriyo baan qoraalkii kale bilaabaya anoo aan qorin ilaa wax muhiima qoraysaa bis in lagu bilaabay ahayd haddaana qorino afka ka akriyo ilaa kaas markay warqadda u tagto waa tuurayaa bisin baana ku yaal magaca ilaahay maxaa la samaynaya hadduu su afka ka akriyo waa iska fiicanta waayo qoraalkana ka badaayo sunnadiina waa u xasisha culimmada qaar baa marka waxay dhaheen qofka haddaad salaantid assalaamu calaykum markaa dhahda aan salaanta kaa radinayn ma la salaamayaa waa la salaamayaa yuusanba kaa radini dee kana warqadda bisinkaa loogu qoro waaye kolleyba nebigu warqado u qora calayhi salaatu wasalaam maquuqis ninkii la dhihi jiray kisraa ninkii la dhihi jiray xataa aayaad qur-aana qaar ku yaalay ayb haddii la hubo inuu magaca ilaahay ihaaneynayo bisinka loogu qori maayo hadda adduunka maanta maxaa soo baxay majallaad iyo jaraa-id iyo joornaallo iyo warqado iyo waxyaalo markaasaa mowduuc ay ka hadlayaan bay aayaad qor-aan ay qorayaan magacyada ilaahay bay qorayaan haye waa inaan lagu qorin ilaa waxaan joornaallada hadha waxaa arkaysaa iyagoo makhaayadihii yaallo oo gacanta la iskaga tirtirayo bidbidayo oo iska hadlaysan waa in laga daayo aan lagu qorin kas hadda jaraa-idku waa soo yaraa inta waxyaalahan kale soo baxeen oo facebookyada iyo bejejkan iyo waxaan kaloo meelaha laga daalacanayo laakiin adduun bay weli ka shaqaynayaan warqadahaas magaca ilaahay ku qoran yahay oo kale qofku hadduu arko waa inuu xafido ama waa inuu gubo hadda dadka qur-aanka ku dhigaya buugta iyo warqadaha iyo waxaas waa inay ilaashaan meelahaas warqadaha yaacyaacaya qur-aanku iyo ku yaalo waa in la xafido waa in la urush ama waa in meel lagu aaso ama waa in la gubo ama waa in meel lagu xafido xa- culimmadii waaweyneyd oo rag waxaa jira kutub inta qoray aan hadda bisin kaba bilaabinba ayib sida imaamu albukhaari oo kale imaamu maalik abi daawuud maxaa yeelay marka hore hadday ku hadleeno bismi illahi raxmaan raxiim dheheen kitaabkoodii bay horey ka qortay kitaabkaani marka waa kitaabka noocaas oo magiciisu yahay alyaaquut annafiis sharaxan marka yaaquut nafiis sharxu yaaquut nafiis oo moxamed bin axmed bin cumar ashaadir uu leeyahay waagii hore cajiladaa lagu duubay sheikhu markuu akrinayay codkiisii la duubay oo cajilada ah oo siddeetan iyo sagaal cajil noqday oo cajil kastaba wuxuu ahaa sagaashan daqiiqo cajilkii xoogaa weynaa kii halka saacaha ma uu noqday baa hadhow timisna laga qora cajilkii baa laga sii qoray sharxi ah magaalada jidda aada buu sheikhu kutubta ugu akrin jiray ugu faafinayay sheikha wiilkiisa sheikha matniga qoray wiilkiisa baa sharaxa leh marka darsigeena aan kuwaad intaas ku joogaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclamu bisawaab